iyadoo dalka uu ku jiro xaalad dagaal ayaa waxaa maalmahanba dagaalada xoogooda ka socda gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo ay saweyn in dowladda federaalka ay bannayso dhul baaxad leh oo dhaca gobolkaas haddaba ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare ayaa ku biiray madaxda dowladda federaalka ee ka walaacsan dardarta ay la soo baxday xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay xamse cabdi bare in waxa socda ay yihiin barbagando aan waxba ka jirin oo ay ka dambeyso xarakada mujaahidiinta al-shabaab waad ogtihiin maalmahan barobagandada socota iyo beenta socota oo ayagu sababka u yihiin waxaan rabnaa in arintaas waa beentiin aan dhahno waana dhahaynaa waana ka adkaanaynaa horeyna waan u adkaanay haddana waan ka adkaanaynaa dhowaan ayuu xasan sheekh maxamuud sidan oo kale wuxuu sheegay in digniintii amni ee ka soo baxday safaaradda maraykanka ee magaalada muqdisho ay ka mid tahay barobagando uu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u dhiibtay shisheeyaha hadalkaas uu noqday mid lagu maadaysto maraykankana ka carooday ilaa markii dambe lagu qasbay dowladda federaalka inay raaligelin ka bixiso warkaasi